bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu sharaabi alxalwa walcasal baabu bayaani xukmi sharaabi alxalwa sharaabka yani macaan cabidiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay sharaabu lxalwana alimaamu alkhaaabi wuxuu yidhi hiya maa yucqadu min alcasali wa naxwuhu waa malabka iyo wax laga samaysta iyo wax lamida sharaab macaan ayb walcasali iyo malabka cabidiisa wa qaala azuhriyu laa yaxilu ma xalaal ahaa shurbu bowli nnaasi dadka kaadidooda cabiddeeda lishiddatin dhibaato darteed loo cabo shiddada oo tanzilu imaanayso soo degayso liannahu maxaa yeelay rijsun waa najaas qaala allahu tacaala allana waxa uu yidhi uxilla lakum aayibaat ayb aharkan marka zuhri wuxuu leeyahay waxyaabahan kaadida bani aadamka cabiddeeda ma bannaana dhibaato darteed in loo cabo maxaa yeele waa rijsi baktigaba soo lama cuno marka haddii dhibaato iyo shiddo ay timaado ayb oo alla uu yidhi faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liitmin oo marka meytadii iyo baktigii hadday dhibaato timaado naf in lagu celiyo waa la baneeyey tan muxuu sidaa u leeyahay ibnu bataal oo shuraaxda bukhaariga ka mida wuxuu yidhi alfuqahaau calaa khilaafi qowli zuhriyi fuqahadu way khilaafsan yihiin zuhri qowlkiisa wa ashaddu xaali lbowli an yakuuna fi najaasati kaadi waxa ugu badanoo la qadaro xaaladeeda ugu daran waa inay najaas tahay ayb wataxriimu mithlu ayb wa ashaddu xaali lbowli an yakuuna fi najaasati wataxriimi iyo taxriimka xaggiisa inuu yahay mithla almeytati waddami wa laxmi lkhinziir kaadida marka xaaraantinimadeeda iyo najaasadeeda waa bakti iyo hilib doofaaroo kale walam yakhtalifuu fii jawaazi tanaawulihaa cinda daruura waxyaabahaasna hadday daruuro timaado in la cuni karo maynan isku khilaafin kaadida marka maxay uga duwan tahay wa ajaaba bacdu alculamaa'i culamada qaar marka waxay ku jawaabeen can izuhriyi biixtimaali annahu kaana yaraa ana alqiyaasa laa yadkhulu rukhas zuhri isaga waxaa laga yaabaa madhabtiisu inay tahay ruksooyinka qiyaas ma galo yacnii waxuu rabaa inuu yidhaahdo baktiga iyo kuwan baktiga iyo kuwan iyaga naskaa caddeeyey kaadi in looga soo qiyaasto ma anfacayuu leeyahay wruksatu fi lmeytati laa fi lbowli ruksada waxay ku timid baktiga ee kaadida kuma imaanin madhabtanna marka baciid maaha oo zuhri waxaa laga wariyey maalin buu soomay cashuuro ah safar dhexdiisa markaasa waxaa lagu yidhi anta tufdiru fii ramadaan idaa kunta musaafiran war haddaad ramadaanka aad joogtid musaafirna aad tahay waa afurtaa maanta ood caashuuro soomantao sunnaa maxaa u afurnaan weysay adoo safar ku jiro markaasuu wuxuu yidhi alla wuxuu leeyahay ramadaanka wuxuu ka yidhi faciddatun min ayaamin ukhar walaysa dalika licaashuuraa cashuuraa laakin ruksadaas lama bixinin uu leeyahay yani madhabtiisu waxay tahay waa madhab uu la goonin noqday ruksada qiyaas inuunan gelaynin marka kaadidii ma loo cabi karo daruuro darteed baktiga waa loo cuni kara sesaas marka inuu arkaayaa laga yaabaa ayb wa qaala bnu mascuudin ibnu mascuud waxa uu yidhi fi sakari ina allaha alle fi sakari yani waxyaabaha sharaabka laga samaysto ama malab khamri laga sameeyey ama wax markaa lagu sakraamo ayuu wuxuu ka yidhi in allaha alla lam yajcal ma uunan ka yeelin shifaa'akum daawadiinna fiimaa xarama calaykum wuxuu idinka xarimay alla daawadiinna ma uunan gelinin waxa uu idinka xarimay ayb marka daawada laba xugun bay kala qaadanayaan daawada iyo baahida qofka hadday baahi ku dhacdo oo uu naf noqdo baktigii inuu cuno waa loo ogol yahay laakiin ma la dejin karaa baahida booskeeda daawada oo ma la dhihi karaa qofku hadduu jiran yahay wax kasta oo isku daaweey karaa maya lianna daaweyntu kan haddii laga leexdo waxaa dhici karta wax kale in laysku daaweey karo daawada iyada shanigeedu waa kala wuxuu yeelo karaa ikhtiyaaraad kale badan uu yeelo karaan haday daawadan ku anfici weysa mid kalea laga yaabaa inay ku anfici karto laakiin baahidu sidaas maaha iyada waa la fahmayan u malaynan baahida qofku waxuu cuno hadduu waayo waa dhimana daawada laakiin middaan qasab maaha in laysku daaweeyo mid kalaa imaan kartoo laysku daaweyn karaa marka tadaawiga iyo baahidu xagga daruurada waa ku kala bedelan yihiin ayb ninkii daawada wax ka yaqaana wuu fahmi karaa dad waxaa jira aan isticmaalin daawooyinka xayawaanka laga keeno iyadii oo badanaa waxaa la helaa boqolkiiba sagaashan geeda laga keenay ninkan marka tanuu iska dhaafaa geedahatooda u isticmaalaan waa daawadii laftirkeeda oo sintetiga ahayd maa daawaadama ka hadlaayo kale aniga middan laftirkeeda oo kiimikada iyo laga sameeyo ayaa waxay yeelo kartaa noocyo kala bedelan haddii doofaar laga sameeyo iyadoo lo laga sameeyaa jir iyadoo si kale loo sameeyaa jirto marka culammadii fuqahadii hore waxay yidhaahdeen macnahaasay ishaareen marka daawadu shay keliya ma caynoobayen inta badan oo qofka inuu ikhtiyaar iyo waxyeeshaa laga yaabaa saa darteed dhiig iyo bakti iyo khamri iyo daawo ma galaan meel kalaa laga fiirsanaa daawada marka qaala xadaana caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaana abu usaama whuwa xamaad bnu usaamata alkuufiy qaala akhbaranii hishaamu can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa yucjibuhu alxalwaau waalcasal wuxuu jeclaa oo cajab gelin jiray waxa sharaabka macaan iyo malabka sharaabka macaan iyo malabka inuu cuno ayuu jeclaan jiray ayb khamriga marka daawo meeshaa marka waxaa ku jirta inaan laysku daaweey karin laakiin daruuro ma suurtogeli kartaa qofkii intuu shay ku margado wax uu isaga dejiyana waayo khamri maahane ee markaasi waxay la mid tahay cuntadii oo kale ayb taasi marka shaaficiyada iyo fuqaha badan way banneeyeen markaas jurcadaas qofka uu inta ka bado uu isaga dejinayo si uunan u dhimanin lianna markaan ikhtiyaar kale ma imaan karan male daawado kale la mid ma aha ayb midda kale fuqahadu waxay yidhaahdeen shaygan waxaanu daawo u yahay marka la yidhaahdo xaqiiqo maaha weli waxaa laga yaabaa qofka inuu daawadii cuno daawona aynan noqonin waa dhici kartaa laakiin ninkan baktigan halkan u yaallo iyo ninkan halkaas wax u fadhiyaan shay kasta uu cabo xaqiiq waxaa ah inuu ka dejinayo ama naftu inay igu soo istaagayso hadduu baalkan cuno xoogaa un marka yacni waa ku soco karaa meel waa ku gaari karaa midna waa muxaqaq midna muxaqaq ma aha shaygan shay daawadan waxaanay u roon tahay muxaqaq maaha inaynan inaan qofkan uunan ku daawoobin waa dhici karta adu marka waxyaabahaasay ku kala duwan yihiin ayb halkaanu marka wuxuu leeya waqad ikhtulifa fi jawaazi shurbi alkhamri liltadaawi waalcatash qaala malikun laa yashrabuha liannaha laa taziiduhu ila catashan wahada huwa alasaxu cinda ashaaficiyati lakin altacliila yaqtadii qasra almanci cala almuttakhadi min shayin yakunu biطabcihi xaaran kaalcinabi wazabiib ama almuttakhadu min shayin baaridin kaashaciiri falaa waama altadaawi faina bacdahum qaala ina almanaafica alatii kanat fiiha qabla altaxriimi sulibat bacda ataxriim amaa maa yuskiru minha fainahu laa yajuusu tacaaطiihi fi اtadaawi ila fi suurati waaxida wa huwa man idura ila isaalati caqlihi liqaطci cudwin min alaakilati masale fiqi waa tanna marka wuxuu leeyahy khamro in laysku daaweeye ma bannaana sideedaba ilaa hal suura maahane suuradaas maxay tahay qof ayaa waxaa laga jarayaa lug ama xubin in la suuxiyaa la rabaa marka caqligiisa in dareenkiisaa la rabaa in la baabi'iyo markaasi shay muskir ah ama shay muqadir ah muqadirku xaaraan inuu yahan sheegnay oo uu la mid yahay muskirka shaygaas in lagu suuxiyo waa bannaan tahay markaas ayb aakilada iyada yacni qofka yacni jirkiisii qeyb kamida dhimatay waay oo dhiiggiiba uunan ku shaqaynaynin gangriin oo kale markay noqoto kaas marka marka la goynaayo wuxuu leeyahay in loo isticmaalo shay caqliga tagsiiyo waa jaa-is markaas markaasay bannaan tahay qad atlaqa araaficiyu takhriijahu cala alkhilaafi fi tadaawi wasaxaxa anawawiyu huna aljawaaza imaamu nawowina jawaaz ayuu tasxiixiyey ayb wayanbagii an yakuuna maxaluhu ibnu xajar laakiin wuxuu yidhi waxaa habboon inay noqoto fiima idaa tacayana daka طariiqan ila salaamati baqiyati alacdaa'i walam yajid murqidan gayraha shay kaloo seexiyo waa in la waayo hadda khamri maba loo baahnaba waxyaabo kalea dadka laysaga suuxiyaa katamiin iyo waxyaaba iska synthetigo kimika lagu suuxiyaa qofka taasaa lagu duraa ama muqadiruu noqonaa ama wuxuu noqonaa qof suuxsan ayb maba loo baahnaba hadda marka qadka waa ka baxaysaa marka khamrigan iyo waxaan ay sheegayan ee waxaa laga fiirinaa keliya taqdiirkaas xaaraan ma noqonaya ma noqonayo leanna daruura keentay ayb masaladan marka iyada sidaan u tawjiihiyey alxalwaa xadiidka ku jirtana waxaa laga wadaa kullu shayin xul wax kastoo macaan ayb ama cabitaanna laga dhigto ayb waxaa laga qaadanaya marka qofka waxyaabaha macmacaanka iyo waxa macaan iyo inuu cuno inaynan qalad ahayn maadaama nebigu uu jeclaay salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadday dhibayaan laakiin qofka waa inuu iska dhaafo baabu shurbi qaa'ima baabu bayaani xukmi shurbi cabidii xukunkeeda caddayntiisiibuu baab yahay qaa'iman istaag lagu cabo halkan marka aadaabtii shurbigo wixii ka dambeeya ka gela axkaamtii waa dhameeyey qaala xadaanaa abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa miscarun can cabdilmalik bni maysarata can nazaal huwa nazaal bnu sabra qaala utiya caliyun radia allaahu canhu cali ayaa waxaa loo keenay waxaa loola yimid calaa baabi raxbati raxabada raxabati alkuufa albaabkeeda masaajidka kuufa bannaankiisa ayaa waxaa loogu keenay bimaa'in biyo fa shariba qaa'iman wuu cabay isagoo taagan istaagni buu ku cabay fa qaala waxauu yidhi inna naasan dad yakrahu waxay nacayaan axaduhum midkood wuxuu nacayaa an yashraba inuu cabo huwa qaa'imun isagoo taagan wa inii ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalama nebigaan arkay facala inuu sameeyey kamaa ra'aytumuunii facaltu sidaad i aragteen anoo samaynayo xadiidka marka waxaa laga qaadanaya istaagni in wax lagu cabi karo qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu aadam huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cabdulmaliki bnu maysarata qaala samictu nazaala bna sabrah yuxadisu can caliyin radia allaahu canhu annahu salla duhra duhurkii buu tukaday suma qacada wuu fariistay fii xawaa'iji innaasi dadka danahooda ayuu u fariistay inuu u qabto fii raxabati alkuufa xataa xadarat salaatu alcasri ilaa salaadii casr la gaaray suma utiya bimaa'in biyaa loo keenay fa shariba waa cabay waqasala wajhahu wayadayhi buu dhaqay wadakara ra'sahu madaxiisii buu sheegay iyo wa rijlayhi yacnii madax inuu masxo lagu hina dhaqay suma qaama waa kacay fa shariba wuu cabay fadlahu hambadii u soo hartay wa huwa qaa'imun isagoo taagan suma qaala waxa uu yidhi inna naasan dad yakrahuuna waxay nacayaan ashurba qaa'iman istaag in lagu cabo wa ina nabiya sal ll ly slam nabigana sanaca mila maa sanactu waxaan sameeyey oo kaluu sameeyey qaala xadaanaa abu nucaym wa huwa alfadlu bnu dukayn qaala xadaanaa sufyaanu sufyaanu thawri way sufyaankan abuu nucaym labada sufyaanba waa ka wariyaa thawri iyo ibnu cuyayna laakiin riwaayadiisa thawri ayaa badan ninka muhmalka ahna ee magaciisa la ihmaaliyo ee ardaygiisa isaga ka warinaayo kan uu u badan yahay ayaa lagu xambaara da marka ibnu cuyaynana waa ka wariyaa thawrina waa ka wariyaa yuu badan yahaa laleeyahay marka thawri buu u badan yahay isagaa lagu xambaaraa qaacido waay marka oo muqarib ah haddii ninku ou laba nin oo isku magaca uu ka wariyo la kala garan waayo waxaa lagu xambaarayaa kii uu ka badsaday inuu yahay ayb qaacidadu saas waay ibnu xajarna waa sheegay khadiib laftirkiisana kitaab uu muhmalka ka alifay ayuu macnahaasoo kale uu ku tilmaamay ayb wuxuu yihi halkan wbihada jazma almiziyu fi laطraaf ana sufyaan hada huwa athawriy wahadihi qaacidaة muطaridaة cinda almuxadisiin fi mili hada walilkhaibi fihi tasniif samaahu almukmilu libayaani اlmuhmal ayb labada marka uu ka wariyaa kana ashhar uu ku yahay can caasimin اlaxwal can shacbiyi camir bni sharaaxiil ashacbi can ibni cabbaasin qaal shariba anabiyu sal ll ly slama qaa'iman nebiga wuxuu cabay isaga oo taagan min zamzama zamzam ayuu ka cabay isagoo taagan bukhaari marka waxaa muuqata inuu soo qaatay axaadiidtii jawaaska kuwii manciga ama karaahada tusaayey in istaag lagu cabo ma uunan soo qaadanin imaam maalikna muwadaa sidaasuu yeelay ayb laakiin axaadiisu lkaraaha muslim ayaa weriyey waxaa ka mida laa yashrabanna axadukum qaa'iman midkiin yownan istaag ku cabin faman nasiya falyastaqi qofkii hilmaamo hama tago haysma tajiyo meeshaasu gaarsiiyaaqaar marka waxay leeyihin axaadiidta nahyiga in aanay in aan yacnii laga xoog badan yahay ama inaynanba ansixin waxaa ku tusaayaytan faman nasiya falyastaqi cid culummada ka mida ku tagtayna male bay dhaheen maazari oo kale sharaxa muslimka wuxuu ku soo guuriyey bil ijmaac inaan laysma tajinaynin laakiin nawowi waa ku diiday see bil ijmaac loo dhahaa buu yiri xadiidkii baaba soo arooray xadiidkii nebiga yaallo ijmaaca marka xaggee marka ka imaana xadiid kale wuxuu yidhi low yaclamu aladii yashrabu wahuwa qaa'imun lastaqaa'a abuu hureyra isagana waxaa laga wariyey nebiga ninbuu arkay istaag wax ku cabaaya markaasuu yidhi qih war isma taji qaala lima qaala ayasuruka an yashraba macaka alhir mukulaal inay kula cabto biyaha majecesha qaala laa maya qaala qad shariba macaka man huwa sharun minhu ashayaan mukulaal wax ka xunaa kula cabay shayaana kula cabay xadiid kale wuxuu leeyahay ana nabiya sal ly slam nahaa an yashraba arajulu qaa'iman qataada marka wuxuu yidhi anas baa waxaan ku dhaana cunidda ka waran qaala daka asharu ow akhbas xadiid marka muslim ku sugan waay maazari marka isaga oo shuraaxda muslimka wuxuu yidhi ikhtalafa annaasu fii hada fadahaba aljumhuuru ila aljawaas culamada badankood waa bannaantahay dhahayaan in istaag lagu cabo wa karihahu qowmun qolana waa naceen oo way kahdeen faqaala bacdu shuyuukhina lacala annahya yansarifu liman ataa asxaabuhu bimaa'in fabaadara lishurbihi qaa'iman qablahum istibdaadan bihi wa khuruujan can kowni saaqi lqowmi aakhirahum shurban wuxuu leeyahay yanii nahyiga waxaaba lagu xambaaray nin dadkii ay biyo u dirsadeen oo biyihii u keenay isaga ka cabay marka si uunan ugu dambaynin isaga waxaasaa la diidaa buu leeyahy laakiin sidaas hadda mada degdegayso isaga haddana wuxuu yidhi laa khilaafa bayna ahli ilcilmi anahu leysa calaa axadin an yastaqii'a qofna inuu mataga maahan khilaaf ma leh qaala wa qaala bacdu shuyuukhi aladharu anahu mawquufun calaa abi hureyra riwaayaatkan marka mawquuf waaye iyo wax noocaasay leeyihiin oo abu hureyra lagu waqfiyey oo min kalaami abi hureyra weeyaan bay leeyihiin hadalkan ayb qaadi ciyaad isaga kitaabkiisa alikmaal oo muslimka uu ku sharxo wuxuu yidhi lam yukharij maalikun wala lbukhaariyu axaadiida nahyi imaam maalik iyo imaamu lbukhaari axaadiidta nahyiga ma aynan soo saarin wa akhrajahaa muslimun min riwaayati qataadata can anas wa min riwaayatihi adi wuxuu riwaayaadkan buu daciifiyey marka qaadi ciyaad imaamu nawowi baa uga dambeeyey wuxuu yidhi axaadiidtan dad badan bay ishkaal geliyeen buu yidhi xataa culammada qaarkood oo qaarna ma lagu cabi kara istaag qaarna waa lagu cabi karaa dhahayo xataa qaala fiiha aqwaalan baatila ilaa culammada qaar aqwaal baatila ay sheegeen buu leeyahay xataa tajaasara waraama an yudacifa bacdahaa qaadiciyaada u jeedaa marka culummadaas ilaa qaarkeed ou daciifiyeyba ou soo waday marka isagana qaadiciyaad buu radiyey jawaabna ma keenin ma unan ka jawaabin wixii uu keenay oo uu qaadi ciyaad cuskaday ibnu xajar baa marka yidhi walaysa fii kalaami ciyaad attacarudu lilistixbaabi aslan bal wa naqlu litifaaqi almadkuuri inama huwa kalaamu lmaazariy kama madaa wa ama tadciifu ciyaadin lilaxaadiidi falam yatashaagal annawawiyu biljawaabi canhu imaamu nawowi qaadi ciyaad waa naqdiyey laakiin iskuma mashquulinin inuu ka jawaabo wixii uu keenay wa ariiqu linsaafi anlaa tudfaca xujatu lcaalimi bisadri insaafkuna wuxuu ku jiraa buu yidhi qofka caalimkaa markuu xujo keeno inaan xabadka laga riixine in laga jawaabo xujajkiisa oo haddaad tiraa qofkaasi waa qaldan yahay waa inaad sheegto daliilkuu cuskanaayo iyo waxa aad uga jawaabaysa laakiin haddaad xabadka uun ka riixdo insaaf maaha marka imaamu nawowi raximahullah dariiqada uu sameeyey marka waa dariiqa laga fiican yahay waxay ahayd inuu ka jawaabo wararkiisii saa u naqdiya calaa kullin masaalik badanay marka culummada mareen axaadiidtan istaagiyan wax lagu cabin iyo ha lagu cabo maslaga ugu fiican waxa uu yahay in la yidhaahdo axaadiisu aljawaaz waxay tusayaan inay bannaan tahay in lagu cabi karo kuwa nahyiga tilmaamayana waxay tusayaan karaaho marka nahyigu maahan taxriim waa karaaho marka in istaag lagu cabo waa laga fiican yahay haddii lagu cabo laakiin dembi ma lagu dhacayo sida ugu fiican sidaas waa in loo jardayo dayb qaar naskhi iyo waxyaabo kaley sheegayaan waana laga xoog badan yahay ayb masaalig badan ibnu xajar baa dhigay idinkaa marka fiirfiirinaya ahram kitaabkiisa naasikh alxadiid isaga laftirkiisa xoogaa u iishay naskhiga ayb laakiin sida ka fiican waa sidaas aan tilmaamnay oo ah in la yidhaahdo axaadiidtan hadda anaga noo dhigan bukhaariga waa liljawaaz kuwa muslim uu wariyeyna waa lilkaraaha khalaas baabun ay haadaakani baabun baab weeyaan man shariba qofkii cabay wa huwa waaqifun calaa baciirihi isaga oo ratigiisa ku taagan yacnii isagoo ratigiisa fuushan ninkii wax cabay adoo gaadiid saaran wax ma cabi kartaa hadda istaagan ka hadlaynay halkan hadda wuxuu ka hadlayaa isagoo gaadiid fuushan qaala xadaanaa malik bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu abi salama wa huwa almaajishuun almaajishuun reer dhan waana qaala akbaranaa abunadr can cumayrin mowla bni cabaas can umi alfadli binti alxaaris annahaa arsalat ila nabiyi sal l salama nabigay waxay usoo dirtay biqadaxin weel biqadaxi labanin weel ay caano ku jiraan wa huwa waaqifun isagoo taagan carafaat cashiyata carafa galabtii carafo faakhadahu nabiga waa qaatay fasharibahu waa cabay faakhadahu wa sharibahu isagoo marka ratigiisa fuushan ayuu cabay tarjamadii xadiidkuna marka way ismudaabaqaynayeen baabun ay haada kani baabun baab weeyaan alaymana faalaymana fi shurbi waxaa loo dhiibayaa qofka midig alaymana falayman yani midig yaa laga wadayaa cabitaanka cabidda midig baa laga wadaya dadka qaar laak waxay u qaadanayaan qofka haddii uu sharaab haddii uu qof soo qaado galaas biyo ah ee uu qof u keeno qofka marka uu sharaabkan biyaha keenaayo isaga meeshau rabuu ka bilaabi karaa midig walaa bidix meeshau doonuu ka bilaaba qofkau doonuu ku bilaabi karaa qofka weynoo kale hadduu ku bilaabo markaas wixii ka dambeeya waa midigta ictibaarkeeda dadka qaar waxaa arkaya marka midig midig midig midig ay leeyihiin qofaa wax keenaya midigtaada ka bilaaw qasab maaha inuu ka bilaabo meeshau rabuu ka bilaabaa kadibuu midig u soconaa mafhuum xadiidkana saasuu tusaa nabiga sala allahu alayh waali wasalama ayaa sharaabka lagu bilaabay markuu cabay ayuu nebiga midig ka waday marka ee marka ka horeyso meeshii la rabaa laga bilaabi karaa ayb qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii malikun can ibni shihaab can anas bni maliki radia allahu canhu ana rasuula llahi sal l salama utiya bilabanin caano ayaa loo keenay qad shiiba bimaa'in biyo lagu barxay wa can yamiinihi acraabiyun midigtiisa nin reebaadiya joogay wa can shimaalihi abuu bakrin bidixdana abuu bakara ka fadhiyey fashariba waa cabay uma acda alacraabiya reer baadiyihii midigta ka jiray ayuu u dhiibay iyadoo abuubakarna bidix fadhiyo wa qaala wuxuuna yidhi alayman alayman midigta midigta yani midigta u dhiibkan midig u dhiib sidaa ku soco ayb marka abuubakaroo bidixda jiro qiimayntii uu lahaa darteed bidix lagama wadin waa in marka midigtu ay bidixda ka fadli badan tahay ayb waana mustaxab cinda aljumhuur haddii aan la samaynin ee bidix laga wado dembi ma aha xukunkan waa xukun sunno ah baabun marka axaadiid kalena waa timid oo yacni kabir kabir iyo nebigu uu yidhi sal ll ly salam qofka weyn ha laga bilaabo iyo xadiis ibni cabaas kaana rasuulu llahi sal ly salam idaa saqaa nebiga hadduu waraabinayo qaala wuxuu dhihi jiray ibda-uu bilkabiir war ninka weyn ku bilaaba qofka weyn iyadana waa soo aroortay markaas marka xadiidka kaas iyo kan see loo jamcina midna wuxuu leeyahy midig ha laga wado midna wuxuu leeyahay qofka weyn waxay ku jamciyaan marka markaan qofka weyn la dhahaayo waa ruuxa isaga aan midig lahayn waa marka aynan midig jirin qofkan waa loo dhiibay dadkao dhanba gadaashiisay fadhiyaan midig male marka markaasoo kale meeshuu doono inuu marka ka bila qofka weynoo kale inuu siin kara saasay ku xambaareen ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yasta'dinu ma ka fasax qaadanayaa alrajulu ninka man can yamiinihi midigtiisa qofka ka jiro fi shurbi cabidda liyucdiya si uu u siiyo al akbara ninka weyn masalan bidixdii waxaa fadhiyo nin weyn midigtiina nin yar ha fadhiyo marka ninka yari fasax ma laga qaadan karaa war adaa iskale waxaan xaq u leh oo mudatay laakiin ninkan makaa hormariyaa ma la dhihi karaa qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun can abi xaazim bni dinaarin abi xaazim salamata bnu dinaar can sahli bni sacdin radia allaahu canhu laba abuu xaazimaa jiraan abuu xaazim can sahli bni sacdin waa salamatu bnu dinaar abuu xaazim can abi hurayrata waa salmaan ayaa la ihaa ninkaas can sahli bni sacdin radia allaahu canhu ana rasuula llahi sal l salama utiya bisharaabin ayaa loo keenay fashariba minhu waa cabay wa can yamiinihi ghulaamun midigtiisa waxaa jiray wiil yar ibnu cabaas u ahaa wa can yasaarihi bidixdiisana al ashyaaqu odayaalkii ayaa jireen faqaala lilghulaami wiilkii yaraabu wuxuu ku yidhi ata'danu lii ma ii idmaysaa an ucdiya haa ulaa'i kuwan inaan kaa hormariyoon siiyo faqaala algulaamu wiilkii wuxuu yidhi wallaahi yaa rasuul allah ilaahan ku dhaartay rasuul allow laa uuhiru binasiibii aniga nasiibkayga u doori maayo minka adiga aan kaa helay axadan qofna u doori maayo qof iska siin maayo nin walba dabcan nebiga waa la barakaysana salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi hambadaada adiga oo aan aniga helay oo hadda nasiib aan u helay qof kale iskama siinayo yiri rasuul alla tarjamadii xadiidku marka way ismudaabaqaynayeen nebigu wou ka fasax qaatay marka hadduu ogolaan lahaa waa la sii lahay dadkan maxaa yeele isagaa iska leh isagaa xaq u leh marka oo mutaystay ayb meeshaa marka waxaa laga qaataa umuuraha aakhiro inaan layska qaadin oo cid kale aan loo doorin wixii maal adduunye iyo waa u doori kartaa qof kale intaad adiga cuni lahayd nin kale waa sii kartaa cuntada laakiin dhaaco wixii ah adba waa u baahan tahay waa inaadan cidna u doorin iyada laftirkeeda waxbaa ku jiro yani marar waaj ibnulqayim iyo waxbuu taxriiriyaa isagana ayb oo markii nebiga in laga farxiya la damcayo qiso dagaal iyo ku tacalluqdo ayaa nebiga la rabay in looga farxiyo markaasu abubakar yidhi iiddaa yiri aniga aan nebiga u sheegay ka farxiya adiga iiddaa aniga ninkii waa u ogolaaday marka nebigana waa maqlaayay abubakaraa marka nebigii marka ka farxiyey ka farxinta nebiga laga farxinaa cibaado waay laa shaka alla loogu dhowaanayo haddana maca daalika nin baa iska qaaday nin kale u dooray mar mar marka inay iska bannaan tahay waa suuragal qaala waxa uu yidhi markaa fatallahu nabiga rasuululahi sal l slam nabiga wuxuu dhigay weelkii fii yadihi cunugii ninkii dhalinta yaraa gacantiisa ibnu cabaas buu gacanta u geliyey marayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaya ana sunnata shurbi alcaama sunnada caamkaa inay tahay midigta in la hormariyo meel kasto ayb oo bidixda laga hormariyo haddii ninkii midigta lahaa isaga uu nin kale u ogolaado uu siiyo waa iyadana inay bannaan tahay oo qofkii uu u ogolaaday markaa la siinayo loo idmaayo ayb baabu lkarci fi lxawdi baabu bayaani xukmi lkarci raqiddii xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay fil xawdi barkadda biyaha ay ku jiraan ama darka la raqo alkarcu waxaa weye karaca yakracu karcan waa marka uu qofka biyaha afka ku cabo waa markuu biyaha intuu afka geliyo afka uu ku cabo webiyada iyo ama meesha biyaha fadhiyaanoo kale iyo ayuu qofka sidii xoolaha camal afka uga caba taas marka xukunkeedu muxuu yahay qala xadaanaa yaxya bnu saalix qala xadaanaa fulayx bnu sulaymaan can saciid bn alxaaris can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama dakala calaa rajulin nin ayuu u galay min alansaari ansaar ka mid ah wa macahu saaxibun lahu nebiga waxaa la socday wa maca nabiyi sal l salama saaxibun saaxib ayaan oo lahu isaga ou lahaa baa la socday fasallama nabiyu sal l salam nebigii waa salaamay wa saaxibuhuna waa salaamay faradda arajulu ninkiina salaantii ayuu radiyey meeshaa marka maxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay hadday laba qof isla socdaan ama saddex isla socdaan nin kasta inuu salaanta bilaabo nebigiina waa salaamay ninkii la socdayna salaantii waa sameeyey marka laba hadday yihiin waa bannaan tahay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmatullah kanna inuu dhaho kanna inuu dhaho waa bannaan tahay hal nin haddii uu yidhaha dabcan waa fardu kifaayadii sunnada isaga qaatay sunnatulkifaaya haddii ninkanna uu yidhaha kanna dhaho laakiin labadaba ajarkay wada helayeen ayb faradda arajulu ninkiina salaantiibuu u jawaabay oo radiyey faqaala yaa rasuula allah wuxuu yihi rasuul allow biabii anta wa ummii hooyaday iyo aabbay baa lagugu furtaaye wa hiya saacatun saacad bay ahayd xaaratun kulayl ah wa huwa yuxawilu fii xaa'iqin lahu wa huwa ninkaa ay u yimaadeenna yuxawilu wuxuu wareejinayey ou dar camal u samaynayey fii xaa'iqin lahu beer ou lahaa ayuu biyaha biyo ceshad u samaynayey yacni ilmaa biyihii buu ujeedaa faqaala nabiyu sal l salam nabiga wuxuu yidhi in kaana cindaka maaun haddaad biyo hayso baata ku bariyey fii shannatin sibraar biyo yacnii qabow oo sibraar ku bariyey haddaad hayso yacnii nasiya waa cabaynaa wa ilaa haddii aadan haynin biyo weel kugu jiro karacnaa kuwan ayaan raqaynaa marka meesha waxaa laga qaadanayaa raqiddu inay bannaan tahay ayb haddii laakiin biyo kale la helaayo kuwaas in la isticmaalo waayahay waarajulu ninkana yuxawilu almaaa fii xaa'i ayb fii xaaidin faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi yaa rasuula allah cindii maaun biyaa ii yaallo baata fii shannatin sibraar ku bariyey ayb faindalaqa ila alcariishi meeshii cariishka oo balabalada uga dhisneyd ayuu tegey fasakaba fii qadaxin maa'an weel ayuu biyo ku soo shubay uma xalaba calayhi wuxuu ku lisay min daajinin waxar ama yacni ri guri joog ah oo lahu isaga uu lahaa ayuu markaa caano uga maalay oo biyihiibuu caano ugu barxay oo caanihiibuu biyihii korkoodu caano ku maalay maalay fa shariba anabiyu sala allahu calayhi wasalama nabiga waa cabay uma acaada waa ku celiyey waa u celiyey fa shariba arajulu aladii jaaa macahu ninkii la jiray nebiga ayaa haddana cabay waxaa laga qaadanaya marka qofku intuu nin saaxiibkiis u tago war biyana soo waraabi waa dhib malaha taas tuugsi maaha nin saaxiibkiisoo kale hadda uu meeshiisa tago war biyo qabow iyo nookeenna sii ama shaahkeen laa ba'sa dhib male taas tarjamada xadiidkuna waa isku daabaqaynayaan baabu khidmati asigaari alkibaara ilmihii yaryaraa inay u khidmeeyaan dadka waaweyn dadka yaryar inay dadka waaweyn u khidmeeyaan adaab fiican ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa muctamirun can abiihi qaala samictu anasan radia allaahu canhu marka intaanan ka bixin karciga xadiid waxaa jira ibnu maajah uu wariyey oo nahyi uu ku soo arooray laa takracuu nabigu uu yidhi biyaha raqina qaala aram athram marka wuxuu yidhi imaam axmed saaxiibkiis waaye fii naasikhi alxadiid fakhtalafa haadaani xadiidkan bukhaari iyo midkaas ibnu maaja waa iska hor imaanayaan markaasuu yidhi xadiiayb fakhtalafa haadaani alxadiiaani xadiiulbakan ayuu u jeedaa iyo xadiidka ibnu maajahe markaasuu yidhi wa xadiidu fulayxin asaxuhumaa isnaadan xadiidka fulayx ayaa saxiixnimo badan xagga isnaadka islaaw aaw xadiidka fulayx akan kanaa marka isnaad ahaan xoog saxiixnimo badan ayb asaxuhumaa isnaadan ka kale marka dacfi buu ku sheegaa marka waxaa raajixa midkan kan ibnu maajah uu weriye waa laga raajaxsanya baabu marka athram kitaab aad u qiimo badan uu leey layiraa naasikhu alxadiid wa mansuuquhu waa mabuuc daarunawaadira daabacday waa mabuuc mutadaawil waa hayna marka aad wuxuu ugu fiican yahay axaadiidta daahirkooda iska hor imaanayo ayuu jamcina imaa ama waa jamcina ama naskhigeeduu sheegan ibnu xajarna meelahan hadda aan joogno aaduu uga soo naqliyey kitaabka laftirkiisu kasoo naqliyey baabu khidmati sigaari lkibaara qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa muctamirun can abiihi qaal samictu anasan radia allaahu canhu qaal kuntu qaa'iman cala alxayi waxaan ahaa inaan taaganahay xaafadda xaafaddan joogay asqiihim cumuumatii waxaan waraabinayey oon biyo cabitaan siinaya adeeraday wa ana asqaruhum anna qoomka ninka ugu yaraan ahaa marka ninka yari inuu khidmaynayo waa taas alfadiiqa timir la radiyey oo khamro noqotay baan ka waraabinayay waa intaan la xarimin faqiila waxaa la yidhi xurimat ilkhamru khamradii baa la xarimay faqaala abuu dalxa wuxuu yidhi ikfihaa daadi qub fakafa'naa waa qubnayo waa daadinay qultu lianasin baa wuxuu ku yidhi maa sharaabuhum sharaabkoodu muxuu yahay qaala rudabun wa busrun faqaala abuu bakr bnu anas wa kaanat khamrahum falam yunkir anas timirtaasi khamradooday ahayd anasna ma inkirin warkaas qaala waxadaanii bacdu asxaabi anahu samica anasan yaquul kaanat khamrahum yowmaidin waa soo marnay xadiidkan inta muhiimka hadda waxay tahay kuntu qaa'iman cala alxayi asqiihim waana asqaaruhum taas baabu taqdiyati alinaai weelka daboolidiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baabya weelasha in la iska daboolo marka laga seexanayo qال xdثnي isxاaq بن maنsوr qال aخبرnaa rwx بن cbاadةa qال aخبرna بن jurayج qال aخبرnii cطاء أنh smca jابر بن cbdاللaahi رضي الله عnهma yquل qاla رsuل الlahi صلى اه عل sلم إda kana جuنx الleyli habeenka mugdigiisa haddii la gaaro yacnii habeenka hadday qayb ka tagto ow amase amsaytum aad habeen gashaan ood habeen gashaan hadda galab looma jeedo sideeda ogow masa waxaa la yidhaha wixii mar haddii casir iyo la gaaro duhurka dambe ilaa fajarka agtiisa waa masa ayb fakufuu sibya haddii waktigaa la gaaro fakufuu sibyaanakum ilmihiina celiya ilmaha yaryarka ah ee sabi yaryarkaa celiya faina shayaana faina shayaaiina shayaadiintu tantashiru xiina idin markaas ayay faafayaan dhulkay isku firdhinayaano isku fidinayaan marka ilmaha yaryarkay sakiirada celiya yaynan guriga ka bixin faidaa dahaba saacatun min alleyli gelin habeenka ka mida hadday tagto fakhalluuhum iska sii daaya markaas faaqliqu labwaaba albaabada xira wadkuruu sma allaah ilaahayna magaciisa xusa oo albaabka xira bismillaahina dhaha markaad xiraysaan faina shayaaiina shayaadiintu laa taftaxu baaban muqlaqan albaab xiran ma furan shaydaanku albaab xiran ma furaayo marka albaabkaaga xiro bismillaahina dheh aan labadaba alla timaa bisinkaa ka tegin haddaad markaas soo gelayso bisinka ka tagto waaba soo galayba shaydaanka sida xadiidka muslim uu tilmaamaye midkiin hadduu guriga soo galo oo uunan alla xusin bismillaahi dhihin shaydaankii baa marka soo gelayo hadhow haddana marka uu cuntada loo keeno bismillaahi ounan dhihin shaydaankii wuxuu dhahaya marka hore adraktumulmabiit marka dambena adraktum alcashaa ayuu leeyahy maxaad marka waa gurigo kugu dhex jiraa marka bismillahi inaa kusoo gasho albaabkay xirato ayb wa awkuu qirabakum sibraaradiinana afka ka xira wadkuruu sma allaah bismillaahi dhaha asbaabtiina la imaada rabbin cuskada waay wakhamiruu aaniyatakum weelashiina daboola wadkuruu sma allaah bismillaahina dhaha walow an tacruduu calayhi shay-an hadaadan dabooli karin qori xataa korka ka saaro qori xataa korka ka saaro bismillaahina dhaha allah idin ilaalinaya wa adfi'uu masaabiixakum faynuustiinana markaa demiya masaabiixda marka waxaa loo jeedaa waagii hore waxaa la shidan jiray faynuus ama shumac holaca ou ka holaceedu ou muuqdo taasoo kale marka holaceedu saa u baxaayo haddii laga seexdo dooligaa laga yaabaa inuu intuu tuuro ee ay qabsato marka xashiish ama yacnii ama dharka guriga yaallo guriga uu markaa huro xadiidkuna saasuu dhahayaa fa ina alfuwaysiqata fuwaysiqada dad qoyska ayay guryaha ku gubtaa marka ka waran marka nalalkan hadda caadigan nalalkan iyagoo hadda yacni male dhibaatadaas iyagoo daaran waa layska seexo karaa labas laakiin haddii laga baqaayo laisleeyaho korontadoomay dhibaato keeni kartaa haddii barar uu imaan karo waa in layska demiyo oo deminta loogaga baaqsan karo ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa hamaamun can caطaa can jaabirin ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalama qaal aqfi'u lmasaabiixa faynuusyada demiya idaa raqadtum haddii aad hurdaysaan wa agliqu labwaaba albaabada xira wa awku lasqiyata wa khamiru acaama washaraaba cuntada cabidana daboola wa axsibuhu qaala walow bicuudin laamba ha ahaato tacriiduhu calayhi aad ku gudbinayso saa inaad ugu gudbisaan baabu ikhtinaati alasqiyati sibraarada in afka laga soo qalloociyo sibraarka biyaha ku jiro afka in laga cabo see looga cabaa in lasoo qalloociyo afkiibaa lasoo jalleecin laga soo qalloocinaya markaasa laga cabaa ikhtinaad marka sibraarka afka in laga jebiyo jebin hadda ma jebaayo sibraare macnuu in lasoo qalloociyo sibraarka anu waa un iska ma garanayo waa sheega waa un iska sheega ya waa maqaar biyo ku jiraan waa fahmaa laakiin qalloocintiisu iyo yani iska soo jalleecsado naaskaas marka in la jalleeciya ikhtinaadka laga wado ayb qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa bnu abi di'bin can izuhriyi can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutba can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu reebay can ikhtinaati alasqiyati yacni an tuksara afwaahuha afkeeda in la jebiyo in la jebiyo marka jebintu jebintii xaqiiqada ayd maaha lasoo qalloociyo soo jaleeciyo fa yushraba minhaa markaa laga cabo taasuu nabigu reebay sal l slam xikmada marka culamada waxay dhahayaan sababta waxay tahay laba shay waxaa laga yaabaa marka sidaas loo soo qalloociyo laga cabo waxaa laga yaabaa in wax ku dhex jireen bahal iyo wax inay dhex galeen qofkan marka uma jeedo sibraarkan waxa ku dhex jiro uma jeedid waxaa laga yaabaa marka qab qab qab markaa isku siiso waxay ku dhex jireen inay calooshaadu galaan waa darar soo maha iyo dhib jirgaan weyn haddaad inta qabato aad isku foorarayso waxa ku dhex jiro ma ogid lacalla inay wax ku dhex jiraan masas ku dhex jiraan macno kale culamada waxay dhaheen inaad wasaqaysaa la diidaa marka adiga cabto ood biyihii ama wax kaaga soo laabtaan ama waa laga ashaasha waa ma ficno qaala xadaanaa maxamed bnu muqaatil huwa almarwaziyu qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa yuunus can الzuhriyi qaala xadaanii cubaydاllahi bn cabdillaahi anahu samica abaa saciidin اlkhudriya yaquulu samictu rasuula اllahi sal ly slam yanhaa nebigaan maqlay oo reebaya can ikhtinaahi اlasqiya sibraarada in afka laga jabsado laga jaleeciyo qaala cabdullaahi qaala macmarun aw gayruhu huwa shurbu min afwaahiha waa in afkeeda laga cabo markaasee la yeela weel ku shubag yar weelkaas ku cab marka weelkaa yarkaa waa arki kartaa waxa ku jiro shareecada balfeeri marka yani sida ay qofka u daryeelaysa wax aan ay dadkan daldalayaan marka health and safety iyo waxaas ay daldalayaan asal shareecada u aban shay kasta oo dhibaata ka imaanaysa waa lagaa muslimiinta laakiin mushkilada waxay tahay inay ilbax yihiin isuma haystaan waxaan haddana la yaablo zamankan hadda aan aragnaaba dadkii diinka raacraaca jiray xoogaa akhrisanaya ood islaayid booramay diinka wax ka fahamsan yihiin ayaa ugu horeeyo dadka afkaarta reer galbeedka iyo jacaylka reer galbeedka iyo dadka uu galaya kuwaasaa ugu horeeya ilahay amarkiisa qaar waxaa arkay aad gaalada u jecel oo bimathaabati yani haddii la yidhaha gaalada allaha jabiya war hadhihin hadday jabaan annaga maxaa noo yaalla waa rafaadaynaa dhulkay camirayaan ilaahay wastacmarakum fiiha buu yidhi shuf balaadada intaas la agteeda wastacmarakum fiiha markuu alla leeyahay gaaladan hadda joogto oon jirin ayuu alla yidhi soma wastacmarakum fiiha dhulka ma la camiraysa mase lama camirin markaas alla uu sidaa dhahay waa camirnay dhulka dhulka tacmiirkiisu tiknolojiyad maaha dadka dadka badawiinta ah oo intay ka tagaan waddankan ayagoo badwiyiin iska oo juhalo ah intay meelahaas aadaan xadaaradaas ay la weyn tahay rafaad waxaan akhri jiri waxaan arkay maxamuud shaakir iyo axmed shaakir iyo ka hadlaan berigii masaarida xamalaadka waxbarashada loo qaadi jiray faransa jaamacad la dhihi jiray jaamacad serboon oo oxford oo kale meelahaas say ka tahay ka ah ayaa loo qaadi jiray markii dambe gaalada waxay fakereen dadka wadaadada waa in la qaadayo dheen ayagana waxay ka dhaadhiciyeen marka dadkaas la qaadayo ardayda wax diinta u sheego dhaqankii u sheego maadaama dhul gaale ay aadayaana la rabaa haye ha la wadaa la yidhi marka ashar hadda meel cilmiyay ahayd dadkii magaalada joogay oo aqoonta lahay lama qaadin waxaa la qaaday waaxid ashar ka baxay laakiin sidiisa badwi ahay saciidkaas iyo dhulkaas baadiyaha nin ka yimid oo daahirada ay u ahayd yacni maasha allah ayaa la qaaday rifaaca dahdaawi iyo yaa ka mid ah ragga la qaaday xaggaa la geeyey weligiis show waxaa laga yaabaa nal inuunan arag meeshii markuu tegay habeenkii oo nalal daaran wuxuu yidhi isaga dhan imbihaara ku dhacay war meeshaan maxay tahay jannadii miya waa soo laabtay marka isagoo dadka qalbigooda gaalada ku weyneynayo soo laabtay kuwaan marka bannaanada kasoo noqonayo noocaasoo kale weliba waxaa wadaadnimada kuwa wadaadnimada lagu tuhmaayo usii xun weliba marka horena kharibaad kale iyo wax kala yani yaa iska jira marka diinka ilbaxnimo ay ka buuxda hadii hadda kitaab riyaadu saalixiinka lagu dhaqmo dadkaas dad nolol fiican ku noolaaday noqonayo soma xadaaraadkaas marka in layska jiraa fiican meel inay kaa joogaan qaala cabdullaahi qaala macmarun aw gayruhu huwa shurbu min afwaahiha ayb baabu shurbi min fami siqaa'i sibraarka afkiisoo laga cabo kii hadda uu dhow yahay qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa ayuubu qaala qaala lanaa cikrimatu alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin biashyaaa waxyaabo qisaarin gaagaaban umuuro kooban aan idiin sheegaya qaala xadaanaa biha abuu hurayrata uu noo sheegay nahaa rasuulu lahi sal l slam nabigu wuxuu reebay can ishurbi min fami siqaa sibraarka afkiisa oo laga cabo aw ilqirbati ama qarbadka wa an yamnaca jaarun jaarahu deris inuu deriskiisa ka manciyo an yaqriza inuu tallaa uu muto khashabatan geed fii jidaarihi inuu ku muto gidaarkiisa ayb nahyigan marka waa litanziih laa litaxriim qala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa ismaaciilu qaala akhbaranaa ayuubu can cikrimata can abi hurayrata radia allahu canhu naha nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu reebay an yushraba min fi siqa sibraarka afkiisa in laga cabo qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa khalidu can cikrimata can ibni cabaas radia allahu canhuma qaal naha nabiyu sal l salama can ishurbi min fi siqaa'i sibraarka afkiisa in laga cabo ayuu nebigu reebay ayb caaisha iyada waxay werisay macno kale waxay tiri nahaa an yushraba min fi siqaa'i liana dalika yumtinuhu waa urinaya ibnu xasmi waaba xaaraamuu yidhi isaga nahyigan maadaama uu sugnaaday ayb waqad jazma ibnu xasmin bitaxriimi lihubuuti nahyi xadiid ruksaa jirta laakiin xadiid bannaynaysoo nebiga ficilkiisa ahaa jirto ayb xadiidi kabsha ayb markuu gurigii yimid ayuu wuxuu arkay sibraar meel suran markaasuu nebiga sibraarka afkiisuu ka cabay xadiidkaas waa ficil kuwaanna waa nahyi waa qowl see la yeelaa marka wuxuu yidhi wa atlaqa abuu bakrin alahram saaxibu axmed ana axaadiida annahyi naasikhatun lilibaaxati axaadiidta nahyiga oo kuwan hadda aan akhrinay ah ayaa nasakday buu yidhi ibaaxada liannahum kaanuu awalan yafcaluuna dalika xataa waqaca dukhuulu alxayati fii baطni aladii shariba min fami siqaa'i fanusikha aljawaas wuxuu leeyahay nin baa marka intuu cabay weel weyn wax ka cabay sibraar ayaa masow laqay mas taas markay dhacday kadib ayaa la reebay marka kitaabkiisa naasikh alxadiidu mansuuqu wuxuu yidhi walikhtiyaaru cindanaa fiihi alkaraahatu laakiin u fiirsa marka aram sawsaan uu yidhi walikhtiyaaru cindanaa fiihi alkaraahatu liannahaa ahbatu karaahadaa sugnaansho badan walianna axaadiida aruksati in kaana lahaa aslun fainahaa laa takuunu ilaa qabla annahyi aakhir alamrayn ayaan qaadanaynaa baabu nahyi can itanafusi fi linaa weelka dhexdiisa in lagu neefsado iska reebidda layska reebay caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa shaybaanu huwa shaybaan bn cabdiraxmaan annaxwi can yaxya can cabdillaahi bn abi qataada yaxyaana waa yaxya bn abi kaiir can abiihi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam idaa shariba axadukum midkiin hadduu cabaay falaa yatanafas fi linaa weelka iunan ku neefsanin dhexdiisa waidaa baala axadukum midkiin hadduu kaadinayana falaa yamsax dakarahu biyamiinihi dakarkiisa midigtiisa yaanu ku masixin waidaa tamasaxa axadukum falaa yatamasax biyamiinihi midkiin hadduu yani istijoonayana yaanu ku masixin midigtiisa ku istijoonin shaahidka waa iska waadix baabu shurbi binafasayni aw halaaa laba neefsasho ama saddex in yacni lagu cabo yani weelka marka la cabaa in laba jeer ama saddex jeer loo neefsado marka loo neefsadadaan see waayo yani waa cabayaa bannaanka ku neefsanaa ee ku dhex neefsi maaha xadiidkii hadda aan ka soo tagnayna aan soo aragnayna wuxuu ahaa waxaa la diidaaya waa in weelka dhexdiisa lagu neefsado ayb qala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil wa abuu nucaymin qaala xadaanaa cazrat bnu haabit qaala akhbaranii humaamatu bnu cabdillaahi qaala kana anasun anas wuxuu ahaa yatanafasu fi linaa'i weelka ayuu ku neefsanayay maratayni laba jeer ow alaaan ama saddex wa zacama ana nabiya sal l salam kaana yatanafasu alaaan wuxuuna sheegay nebigu inuu saddex jeer neefsan jiray maxaa neefsada laakiin xagguu ku neefsaday bannaanka sida loo jamciy wajhu ljamci marka waa sidaas qaala alathram ikhtilaafu alriwaayati fi hada daalun cala aljawaazi wa cala ikhtiyaari athalaati walmuraadu binnahyi can altanafusi fi linaa'i anlaa yajcala nafasahu dakhila alinaa walaysa almuraadu an yatanafasa khaarijahu dalaban liraaxa hadduu banaanka ku neefsada isagoo raaxo raadinayo waa jaais dhexdiisana lama ogola inuu ku neefsado athram sidaas ku jamciye ayb waa kan marka kitaabkaas kasoo guurinaya ibnu xajar ayb baabu shurbi fii aaniyati dahab dahabka weelashiisa in lagu cabo xukunka kusoo aroora caddayntiisa qaala xadaanaa xafs bnu cumar wa huwa xafs bnu cumara bni sakbara qal xadaanaa shucbatu can ilxakm huwa bnu cutayba can ibni abi leyla qaal kana xudayfatu bilmadaa'in xudayfa wuxuu jooga meesha la yidhaha almadaain madaain waa ciraaqi ka mid taha madaain unbaa la yidhaha hadda xataa fastasqaa waa waraab dalbayo biyo ii keena buu yidhi faataahu dihqaanun nin oday ah nin kaaba ah yani oo dadkan marka kaaba qabiil ama dadka meeshaa joogay oday u ahaa ayaa u yimid ayaa wuxuu ula yimid biqadaxi fidatin weel fidaa buu ugu soo shubay cabitaan fa qaala markaa faramaahu bihi waa ku tuuray xudayfa weelkiibuu ku tuuray fa qaala wuxuu yidhi innii lam armihi aniga kuma tuurin kuma tuureen buu yidhi ilaa annii nahaytuhu waan ka reebay falam yantahi waa ka reebtoomi waaye marka canaanan u yeelayaa ma ahane ninkan hadda ka horaan u sheegay arrinkan waa ka reebay waa diiday saasaan ugu tuurayaa marka wa ina nabiya sal l salam nabiga nahaanaa can ilxariiri waddibaaji xariirtii ayuu naga reebay iyo dibaajku nooc xariirta ka mida washurbi fii aaniyati dahabi walfida weelasha dahabka iyo fidada in lagu cabana waa naga reebay wa qaala hunna lahum fi dunyaa adduunyada ayay ku leeyihiin wa hunna lakum fi laakhira idinkana aakhira ayaad weelashan ku cabaysaan waxaa laga qaadana marka cillada loo reebay in weel dahaba iyo weel fidaa la isticmaalo waxa ay tahay tashabuha dartiis gaalada inaan laysku shabihin ayb naagaha xataa waa ka xaaraam leanna in weel dahaba lagu cabo lagu cuno ma ahan isqurxin maaha taas dahabka ay isku qurxinaysaa iyada loo ogolaaday laakiin weel dahaba iyo weel fidaa waa la reebay nin iyo naag labadaba baabu aaniyati lfida fidada weelasheeda qaala xadaana maxamed bn lmusanaa qaala xadaana bnu abi cadiyin can ibni cawn can mujaahidin can ibni abi leyla qaal kharajnaa maca xudayfata ayaan la baxnay wadakara nabiya sal l slama qaal laa tashrabuu fi aaniyati adahabi walfida walaa talbasu alxariira waddibaaja fainaha lahum fi dunya walakum fi laakhira qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii malik bnu anas can naaficin can zayd bni cabdillaahi bni cumara can cabdillahi bni cabdiraxmaan bni abi bakrin asidiiq can umi salamata zawji nabiy sal l salam ana rasuula allahi sal l slama qaal aladii yashrabu fi aaniyati dahabi fii aaniyati alfida weelasha fidada midka wax ku cabaayo inamaa yujarjiru fii batnihi calooshiisa wuxuu kaga qurqurinayaa ou quruqquruc kaga seynayaa naara jahannama jahannama naarteeda yacnii naaru jahannam ayuu qurqurinaa aljarjaratu macnaheedu waxay tahay marka qofku wax cabaayo wax ka yeero codka uu sameeyo ayaa jarjara layra ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriyu can ashcaf bni sulaym can mucaawiyata bni suweyd bni muqarinin can ilbaraa'i bni caazib qaala amaranaa rasuulu lahi sal l slam bisabcin wanahaanaa can sabcin toddobowna amre toddoba waa naga reeba amaranaa biciyaadati almariidi waitibaaci aljanaazati watashmiiti alcaaqisi waijaabati addaaci waifshaa'i asalaami wanasri almadluumi waibraari alqasm dhaarta in lagu baarinimo falo ninku hadduu wax ka dhaarto u yeel dhib male intuu dembaabi lahaa wanahaana can khawaatiimi dahabi wa can ishurbi fi lfidati meesha aw qaala aaniyati lfida inaan wax ku cabno wa can ilmayaahiri ayuu naga reebay mayaairta libaaskan ugu tegi doonaa almayaair jamcu miithara waa bari dhowra bari dhowrku marka waxay ka wadaan faraska shayga loo dhigo oo lagu kor fariisto marka iyada xariir in laga dhigta ma la ogola waa u tegi doonaa waalqasiyi waa nooc xariirta ka mida can lubsi alxariiri waddibaaji walistabraqi kulli kitaabu libaas ayb tarjamadii xadiidku marka way ismudaabaqaynayaan baabu shurbi fi laqdaaxi weelasha qoriga laga samaysto in lagu cabo caddaynteediibu u baab yahay yani ma bannaanta mase ma bannaana qaar baa waxay yidhaahdeen min shicaari alfasaqa weeyaan weelashaas qoriga laga sameeyo wax lagu cabo wuxuu shicaar u yahay faasiqiinta ayb aa dhici kartaa dad faasiqiina inay isticmaalaan kuwa kale dad kalena ay isticmaalaan marka in lagu cabi karuu keenaya marka nebigaaba wax ku cabay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi marka hadday xataa ku cabaan dad fasaqa ah hay-ada ay ugu cabaan iyo waxa ay ku shubtaana lagu khilaafa weel oo dhanan u dhaafaa sax ma noqonays qaala xadaanaa camru bnu cabaas qala xadaanaa cabduraxmaan wahuwa bnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaanu can saalimin abi nadr can cumayrin mawla umi lfadl can umi lfadli anahum shakuu waxay ka shakiyeen fii sawmi nabiy sal l slam nabiga inuu soonkiisa yowma carafa maalintii carafa fabacatat ilayhi biqadaxin min laban waxay usoo dhiibtay weel ay ku jiraan caano haruub caano ku jiraan fa sharibahu waa cabay nebiga sal l slam mar hadduu nebigii ku cabay wax kale ma jiraan marka waa inuu bannaan yahay baabu shurbi min qadaxi nabiy sal l salam wa aaniyatihi nebiga haruubkiisa in lagu cabeeyo weelashiisa muxuu keenay meeshaan marka lacalla inuunan qof isdhihin nebiga weelashiisa markii uu dhintay kadib dad kalaa yeeshay in qof wax isaga cabo ma banaanaanayso isaan laysu dhihin lanna nebiga waxba lagama dhaxlin wixiis marka lama dhaxlina sadaqa wa wa qaala abuu burdata qaala lii cabdullaahi bnu salaam alaa asqiika ma kugu waraabiyaa fii qadaxin weel shariba nabiyu sal l salam fiihi nebigu uu wax ku cabay yani weel nebi maxamed sal l salam wax ku cabay ma kugu siiyaa wax qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala xadaanaa abuu ghasaan qaala xadaanii abuu xaazim can sahli bni sacdin radia allaahu canhu qaal dukira linabiyi sal l salam nebiga waxaa loo sheegay imra'atu naag min alcarabi carab ka mid ah faamara abaa usaydin isaacidiy ayuu amray an yursila ilayha inuu usoo diro fa arsala ilayha waa u cud diray faqadimad waa soo gashay fanasalad waxay degtay fii ujunin yani meel taag qasri min fii ujumi bani saacida qoladaas xaafadooda sar ka mida fakharaja nabiyu sal l slam nebiga waa baxay xataa jaaha ilaa uu yimid fadakhala calayha waa u galay faida imra'atun waaba naag munakisatun ra'saha madaxeeda foorarisay falamaa kalamaha nabiyu sal l slam nebiga markuu la hadlay qaalat waxay tihi acuudu billaahi minka ilaahan kaa magangelaya faqaala wuxuu yidhi qad acadtuki minii waa iska kaa magangeliyey bs magangeliyaan ku siiye waa iska kaa magangelshay qad acadtuki waa ku magangeliyey minii aniga xaggay dhibka xaggayga kaaga imaan maayo faqaaluu laha waxay ku yidhaahdeen atadriina man haada war ma garanaysaa qofka uu yahay qofkani qaalat laa bay tiri maya qaaluu waxay yidhaahdeen hada rasuulu llahi sal l salam markan waa nebiga yani jaaa liyakdubaki waa kuu yimid inuu kusoo doono inuu kusoo doonay nebiga sal l salam qaalat waxay tiri kuntu ana anigu waxaan ahaa ashqaa min dalika kuntu waxaan ahaa ana aniga ashqaa ay shaqiyatan afcalu tafdiil laga laqbayn maayo ashqaa ay shaqiyatan mid nasiib darsatay baan ahay mid nasiib aan lahayn ayaan ahay min daalika arrinkaas yacni waa ku hungoobay ay leedahayoo nasiib arrintaa uma yeelanin ay kuntu shaqiyatan min daalika faaqbala nabiyu sal l salam yowmaidin nebigu waa soo jeestay xataa jalasa fii saqiifati bani saacida huwa iyo wa asxaabuhu uma qaala wuxuu yidhi isqinaana waraabiya sahlu faakhrajtu lahum hada alqadaxa weelkan hadda aad u jeedaan ayaan usoo bixiyey fa asqaytuhum fiihi waa ku waraabiyey weelkii baan ugu shubay fa akhraja lanaa sahlun dalika alqadax sahl bnu sacd weelkii nebiga ku cabay meelow dhigtay marka yacni waa noo soo bixiyey fa sharibnaa minhu annagana waa ka cabnay waa nin nasiib badan marka weelkii nebiga ku cabay ninka wax ku cabo qaala waxa uu yihi uma istawhabahu cumaru bnu cabdilcaziiz bacda dalika fawhabahu lahu cumar bnu cabdilcaziiz baa wuxuu yidhi isiiyo weelkan aniga isiiyo aan haayo waa siiyey marka waa u hibeeyey dadkaas hore marka say nebiga u jeclaayeenay ku tuseen ayb hadyigiisana waa ku dadaalaayeen cilmigiisay ku dadaalaayeen aathaartiisana waa ku dadaalayeen waa barakaysanayeen qaala xadaana alxasanu bnu mudrik qaala xadaanii yaxya bnu xamaadin qaala akhbaranaa abu cawaana can caasimin alaxwal qaala ra'aytu qadaxa nabiyi sal l salam nabiga haruubkiisaan arka cinda anas bni malik wa kaana qad insadaca wou dilaacmay fasalsalahu bifidatin fida ayuu ku kabay yaa ku kabay marka fasalsalahu anas waa waxa ku kabay faacilku anas qaala waxau yidhi wa huwa qadaxun jayidun waa weel wanaagsan cariidun oo yacnii gaaban oon dheeraynu ka wadan ayb ayb muxuu idiin qoray kabacdina mudaarin ayb mudaarin oo markaa yacnii qori ka samaysan qori khaalis ah ka samaysan alwax khaalis ah ayaa laga sameeyey ama qori ayb nudaarin min nudaarin haay min nudaarin ka samaysan alwax khaalis ah qaala wuxuu yihi qaala anasun laqad saqaytu rasuula allahi sal ly salam fii hada alqadaxi akthara min kada aw kada weelkan nebigan sharaab ugu geeyey oon ku siiyey intaas intaas wax ka badan qaala waqaala bnu siriin inahu kaana fiihi xalqatu min xadiid meel laga qabto oo bir ayuu lahaa fa araada anasun wuxuu doonay an yajcala makaanaha booskeeda inuu ka dhigo xalqatan min dahabin aw fida xalqo oo dahab ama fidaa faqaala lahu abu alxa abuu alxa wuxuu ku yidhi laa tugayiranna shayan waxba ha ka bedelin sanacahu rasuulu llahi sal l salam fatarakahu shay nebigu uu sameeyey adiga ha doorinin anas waa iskaga tegin marka weelkaasna dabcan de markau anas kabaayey nebigu waa ogaa markaas kabka maaha hadda waxa la sheegaya ayb marka kabiddaasna hadda mas'alo war ku jira waayo fidoox ma lagu kaban karaa dahab ma lagu kaban karaa afar mas'alay shaaficiyada ka bixiyaan kutubul furuucana lagu bartaa maxalkeedu uu yahay ayb baabu shurbi albarakati waalmaai almubaarak barakada cabiddeeda caddayntiisii u baab yahay iyo walmaai almubaarak iyo biyaha barakaysan ayb albaraka marka wuxuu leeyahay biyaha lagu magacaabayaa barako lianna shaya idaa kaana mubaarakan fiihi yusamaa baraka shayga hadduu barakaysanya baraka la dhahaya qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadaanaa jariirun can ilacmash qaala xadaanii saalimu bnu abiljacd can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma hada alxadiida ayuu qaala qad ra'aytunii maca anabiyi sal l salama nebigaan is arkaaya maciisa waqad xadarat alcasru iyadoo casarkii uu yimid walaysa macanaa maaun biyana ma aanan haysanin hayru fadlatin biyo hamba yar maahan fajucila fii inaa'in weel ayaa la yeelay fa utiya anabiyu sala allahu calayhi wasalam ayb bihi nebiga ayaa loola yimidoo loo keenay biyihii yaraa fa adkhala yadahu fiihi gacantiisii buu dhex geliyey wafaraja asaabicahu farihiisiina nebiga waa kala geeyey biyihii yaraa ayuu gacanta geliyey farahana waa kala qaaday uma qaala waxauu yidhi xaya calaa ahli lwuduu weysada dadka rabow kaalaya yan waxay ka dhigantahay xaya halan war kaalaya dadka weysada rabow ama xaya cala lwuduu weyse u kaalaya albarakatu min allah barakada ilaahay xaggiisay ka ahaatay ka timid marka qofka waxaa la rabaa shay walba oo ilaahay uu ku karaameeyo inuu alla u tiiriyo nabigu feer wuxuu leeyahy albarakatu min allah barakada ilaahay xaggiisay ka timid umuuraha marka inaad ilaahay u tiirisid oo anaa saas kanaan yeeli karaa iyo kanaan yeeli karaa qof maba dhehi kara lanna taxaddi adiga ma samayn karti falaqad ra'aytu lmaa biyaha ayaan arkayay yatafajaru min beyni asaabicihi farihiisa iyagoo ay ka burqanayaan fatawada'a annaasu dadkii waa weyse qaateen washaribuu waa cabeen fajacaltu waxaan ahaa buu yidhi waxaan gudagalay laa aaluu inaanan nuqsaaminaynin maa jacaltu fii badnii minhu calooshayda waxa aan yeelo oo minhu biyahaas ka mida yacni waa ka dhargay uu leeyahay uma aaba yeelin biyahaasi waxaa caloosheeda ka galo aadaan u cabeeyo biyo barakaysan ayb facalimtu waxaan ogaaday annahu barakatun baraka inay tahay qultulijaabirin kam kuntum yoomaydin meeqaad aydeen maalinkaa qaala alfun wa arbacu mia kun iyo afar boqol xudaybiye agteeda ama inay ahayd meelaha xudaybiye ahayd taabacahu camru bnu diinaar can jaabirin yuu mutaabiciyey marka saalim ibnu abiljacad ayuu mutaabiciyey mar walba waxaad fiirisaa ninka laga warinaayo qofka ka sokeeyo fiiri kan wax mutaabacaynaya kaasuu mutaabacaynaya wa qaala xusaynu wacamru bnu murata can saalimin can jaabirin ayuu yidhi khamsa casharata mia shan iyo toban boqol yacni kun iyo shan boqol wa taabacahu waxaa saa ku raacay saciid bnu lmusayab can jaabir oo tiradaa ku raacay aakhiru kitaabi alashriba wabillahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed